بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى من هو المصنف يا- يا إسماعيل ابن أبي العز إيه أبو جعفر الطحاوي wuxuu leeyahay musanifku raxmatullaahi calayhi wa ina alqur'aana qur'aankana kalaamullaahi inuu yahay ayaan ku qoolayna minhu min allaahi alla xaggiisa yabadda ah ka soo bilaawaday bilaa kayfiyatin qaabayn la-aan qowlan qowl ahaana xaggiisa ku soo bilaawaday wa anzala ilaahay waa soo dejiyahu qur'aankii calaa rasuulihi ku soo dejiyay waxyaan asagoo ah mid waxyi ah wasadaqa waxaa rumeeyey hu qur'aankii almuuminuuna muminiinki- muminiinta ayaa rumeeyey calaa dalika arrinkaas dushiisay ku rumeeyeen xaqan haalu yahay waayqanuu way yaqiiniyeen annahu ana alqur'aana qur'aanka kalaamullah inay yihiin muminiintii tacaala sareeya bilxaqiiqati si dhab ah kalaamka aluu yahay laysa huwa qur'aanka bimakhluuqin ma aha sida ka kalaami bariyati bani makhluuqi kalaamkiisii oo kale makhluuqu ma aha faman qofkii samica maqlahu qur'aanka fazacama uu sheego annahu ana alqur'aana qur'aanka kalaamulbashari inuu yahay faqad kafara waa gaaloobay ninkaas waqad damma waa dhaleeceeyey hu mankaasi allaahu alle wacaaba waa ceebeeyey allaahu mankaasi wa awcada wax ugu goondiyey allaahu mankaasi bisaqara naartii saqara la dhahay xaysu meeluu qaala ilaahay uu yidhahday tacaala sareeye sauslee waxaan gelinayaa ninka hi ninkaasi saqara naartii saqara la dhahay aan gelin doonaa buu dhahay falamaa awcada allaahu alla markii ugu goondiyey ninkaasi bisa- maya falamaa awcada allaahu alla markii ugu goondiyey bisaqara saqara liman qofkii oo qaala yidhahday in haada maa haada kan qur'aanka ama aha ilaa qowlulbashari bani aadam hadalkiis waa mooyaane markii alla ugu goodiyey u goondiyey hee calimnaa waxaan ogaanay wayaqannaa waxaan yaqiininay annahu ana alqur'aana qur'aanka qowlu khaaliqi lbashari inuu yahay walaa yushbihu aan shibahaynin qowla albashari bani aadam hadalkiisii waman qofkii wasafa llaha alla ku sifeeyo bimacnan macnuu min macaani lbashari ka mid a faqad kafara ninkaas waa gaaloobay faman qofkii abasara fiirfiiriyo oo ta'ammulo haadaa kan la soo sheegay ictabara waa cibro qaadanaya oo waa qiyaasanaya wa can mili qowli lkufaari gaalada qowlkeeda xaggeeda wa can mili qowli lkufaari gaaladii qowlkeeda misilkiisii xaggiisana insajara waa ka canaantoobay waclima wuxuu ogaaday annahu ana qur'aana qur'aanka bisifaati alla sifaatiisa inuu yahay wacalima wuxuu ogaaday liannahu ana alqur'aana qur'aanka bisifaatihi maca sifaati alla nucihiisi asagoo ah laysa kalbashari inuusan lamid ahaanin wa alru'yatu xaqun liahli ljanna ayib musanifku raxmatullahi calayh meeshan wuxuu kaga hadlayaa qur'aanka inuu yahay oo ta- wuxuu taqriirinayaa qur'aanka inuu yahay kalaamullah kaasina waa qowlkii ahlusunna waljamaca waay wa anna haddii la yidhaahdana meeshii lagu adafay waa ligana soo maha wa yaqaanaa anna meeshii waay wa innana waa la yaqaanaa wa anna alqur'aana qur'aanka in waxaan yaqiininaynaa wa anna markii la fatixiyo waxaa noqonayaa wa anna alqur'aana qur'aankana kalaamullaahi inuu yahay ayaan yaqiininaynaa ama wa ina alqur'aana qur'aankana kalaamullahi inuu yahay aan ku qoolaynaa labada buur qur'aanku waa kalaam alle adiladiisiina aad ayaa u farac badan tahay min alkitaabi wasunnati iyo wa ijmaaci ahli sunnati waljamaca antaba way tusinayaan qur'aanka inuu yahay allah tabaaraka wa tacaala hadalkiisi inuu yahay ilaahay wuxuu leeyahay asagoo tilmaamayo qur'aanka inuu yahay hadalkii alle wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah kalaam allahi maxaa la wada mesha marka qur-aankii waa wax kale la maqlaya ma jirto maaha wa in axadun qof haddii min almushrikiina ka mida istajaara ka badbaadi iyo megangeliye kaa dalbo faajirhu badbaadi waa xataa yasmaca ilaa uu maqlo ilaa uu iska maqlaayo kalaam allah ilahay kalaamkiisi oo qur'aanka ka maqlaayo waay qur'aanka e ka maqlaayo waay yuri ilaahay iyo hadalkii alle yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah waxay doonayaan inay bedelaan ilaahay kalaamkiisii ilaahay e kalaamkiisii waay idan aad iyo aad ayay u fara badan tahay aad iyo aad ayay u fara badan tahay qur'aanka inuu yahay kalaamullah adiladeeda aad ay u fara badan tahay ayib qur'aanka kalaam alla ma aha dad ayaa qaba saas firqooyin oo firaqu dalaala ah ayay arrinkaasi qaban wa walu man ishtahara e biinkaari ana allaha yatakalamuna ilaahay ma bahadlo qur'aanka kalaamullaahi inuu ahaado iska badaaye allah ma bahallaayo ayaa qabaan oo firaqda qaar ka mid ah marka awalu man ishtahara biinkaari ana allaha la yatakalamu ilaahay inuu hadlaayo kan ugu horreeyey in inkiro oo ku canbaxay waxaa waaye hee aljacd ibnu dirham iyo wa tilmiiduhu aljahm ibnu safwaan qof yidhaahdo allah ma bahadlo qur'aankana ka mid maaha allah hadalkiisii bal waa makhluuq hee qof yidhaahdo kan ugu horreeyo oo ku caanbaxay waxaa waaya ninka la yidhaahdo aljacd ibnu dirham iyo tilmiidkiisii oo ah aljaham ibnu safwaan aljahad ibnu safwaan iyo hee waa bishir almirisi waa bishir almirisi waay waxay dhaheen allah tabaaraka wa tacaala ma bahadlo horta qur'aanka inuu kalaamkiis ahaado iska badaaye ma bahadlaayo haye qur'aankan yaa iskale waa makhluuq alla ayaa abuuray makhluuqaadka ilaahay abuuray ayuu la mid yahay saasay dhaheen xilligoodii maqaaladaasi aad uma faafin laakiin way soo ballaawatay waxaa laakiin ayiday hee qoladaasi warkaas ay dhaheen waxaa ayiday oo taageeray oo garab siiyay ninkii la dhahaayay almaamuun alabbaasi almaamuun alcabaasi madax markaas ahaa madax markaasi ahaa almaamuun alcabaasi ayaa taagiiray oo difaacay oo waxay soo baahday xilligaasi fitnatu khalqi alqur'aan fitnatu khalqi alqur'aan ahlu bidca sidaas soo dhoweeyey maqaaladaasina xilligaas ayaa faafitaankeeda bilaawaday waxaa soo baxay oo sii qurxiyay isaga madhabka la yidhaahdo khalqi alqur'aan madhabu alqowl bikhalqi alqur'aani madhab alqowl bikhalqi alqur'aan ayaa soo bilaabatay ilaa dad hee loo imtixaanay arrintaasi oo ka mid yahay alimaam axmed ibnu xambal imaamu ahlisunna waljamaaca maamuun alcabaas markii uu dhintay haddana waxaa arrintii booskiisii ka waday asagoo mas-uul ah almuctasim ninkii la dhahayay almuctasim muctasimkii ayaa haddana meeshii ka sii bilaabay asigoo difaacayo taageerayo madhabkii bikhalqi lqur'aani ahaa bilqowl bikhalqi lqur'aan alqowl bikhalqi lqur'aan asaga haddana sii waday kadib markii asiga dhintay ayaa haddana waxaa meeshii ka waday ninkii oo wiil asaga dhalay muctasim oo alwaafiq la dhahayo wiil asaga dhalay muctasim ka dhalay oo alwaafiqo la dhahayo waafiq kulligood ay dowladaha waxay ka tirsan yihiin abbaasiyiin waafiq nin la dhahayo ayaa haddana meeshii ka bilaabay asagana waa sii waday axmed ibnu xambalna waa sidii looga imtixaanay waa darnayd xabsi aa la geeyey si fiican ayaa hooshii looga dhibay asagoo aan ka zuulaynin asagoo dhahayo alqur'aanu kalaamullaahi laysa bimakhluuq ayadoo dhibkaas saas u socdo ahlu sif bidca seeftoodii bannaanka ay taallo umaradoodii taageerayaan oo ahlu sunnaha la gumaysanaayo qur'aanka makhluuq ma aha qofkii la yidhaahdo ama la xiraayo masqoorta loo dheeraynayo la dilaayo ayaa ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu soo saaray nin la dhahayo almutawakkil almutawakkil lana dhahayo hee wa huwa aladii nasara الsunna waa midkii u gargaaray sunnada ilaahay kitaabkiisi iyo sunnada rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waqaraba ahluhaa ahlahaa dadkeedana waa soo dhoweeyey sunnada dadkeedana waa soo dhoweeyey wa huwa aladii nasara الsunna waqaraba ahlahaa waabcada almubtadica mubtadicudan waa fogeeyey waabcada almubtadica ayaa fogeeyey ayaa a fogeeyey waay fahabata allaahu alimaam axmed wanasara madhaba ahli sunna ilaahay waa sugay axmed ibnu xambal wuxuuna ugu hiiliyey madhabkii ahlu sunna fahabata allahu alimaama axmeda wanasara madhaba assunna madhabkii sunnada asagna waa u gargaaray ilaa uu dhaho ninkii la dhahayay caliy ibnu lmadini acaza allahu hada diina birajulayn abubakrin abubakrin sidiiq yowma aridda wa axmed ibnu xambal yowma almixna ilaa caliy ibnu madini uu dhaho acaza allahu hada diin ilaahay diinkan wuxuu ku ciseeyey e birajulayni laba nin abubakrin sidiiq yowma riddati aguu gargaaray ku ciseeyey wa axmed ibni xambalna yowma almixnati uu dhaho meeshaasa ka soo bilaabatay qur-aanka makhluuq in la yidhahdo iyo kalaamka alleh ka mid ma aha in la yidhahdo meeshaasa ka soo bilaabatay wa qiila waxaa la yidhaahdayba hee wa qiila waxaa la dhahay ina awala man zacma ana alqur'aana makhluuqun huwa abu xaniifa waxaa la yidhi wa qiila waxaa la dhahay anna hee awala man zacma qofkii sheegay kan ugu horreeyey anna alqur'aana qur'aanka makhluuqun inuu yahay huwa ninkaasi abuu xaniifata ayuu ahaa kamaa dakarahu salamata bna camrin alqaadi kamaa dakarahu salamata bna camrin alqaadi kamaa fi taariikhi abi zurca kamaa fi taariikh abi zurca waa sanadkiisi inuu saxiixu yahay asheykh muqbil raxmat ullahi calayhin wuxuu ku sheegay nashru saxiifa kitaabkiisii la dhahayo risaaluhu leeyahay nasru nashru asaxiifati sanadkeeda saxiix uu dhahay qiilkaasi imaamu abi xaniifa loo nisbaynayo ninkan dhahay oo u nisbaynayo ninkan dhahay salamatumnu amrin alqaadi waa suguntahay sana saxiixa ku soo aroortay buu dhahayaa saasna waa la yidhahday laakiin sida caanbaxday maxay tahay sida hore soo ma ayib musanifka marka wuxuu leeyahay sida saxga madhabta saxgan waa inuu yahay qur'aanka kalaamullaahi waan noo iman doonaa faahfaahintiisiina وإن القرآن قرآن كلام الله إنو يهيان قولينا منو من الله الله حقيسي بدأ إنو كصوب الله وضي منه من الله الله حقيسي بدأ كصوب الله وضي أوكي ما ضي وي بلا كيفية قابين لأن قابك الله حقيسي أوب إماضي الله أغهى الله من نقانو لازم قاب يا إلهي حقيسي أوب أغهى الله سمع laakiin ma naqaana qaabkaas annaka bilaa kayfiyatin qaabayn la'aan qowlan asagoo ah qowl ahaan ayaa ilahay haggiisa ugu imaaday waay maxaa la saaraya qowlan majaazan ayaa la saaraa waanzala ilaahay waa soo dejiyey hu qur'aankii calaa rasuuli rasuulkiisa iyo korkiisa ku soo dejiyey waxyan asagoo ah asagoo waxya ah marka allah haggiisa inay ku imaadeen nusuusteeda aad u fara badan tahay qul nazalahu ruux اqudusi min rabbika wixii la midka waa daliil waa fara badan tahay qol dheh nazalahu waxaa soo dejiyey ruux اlqudusi xageehe min rabbika xaggiisii rabbigana hagee jira kor waay bilxaqi asagoo waanzala ilaahay soo dejiyey hu qur'aankii calaa rasuuli rasuulkiisa ku soo dejiyey waxyan haaluu yahay asagoo wax u yahay waay wa uuxiya ilaya hada alqur'aanu liundirakum bihi waman balaga u dheh allah tabaaraka wataala isagoo dheh nebigiisa la dhahay uuxiya ilaya dheh waa la ii waxyooday hada alqur'aan waay liundirakum bihi waman balaga wamaa kaana libasarin an yukallimahu allahu ilaa waxyan aw min wara'i xijaabin aw yursila rasuulan fayuxiya biidnihi maa yashaa waxay la midka waa badan tahay wasadaqa waxaa rumeeyey hu qur'aankii almu'minuuna mu'miniintii way rumeeyeen maxay ku rumeeyeen he calaa daalika kaas korkiisii oo ah allah hadalkiis inuu yahay xaggiisii ka imaaday waxyi inuu yahay sidaasay rumeeyeen waay xaqan asagoo a dhab si dhab ayaa saasay ugu rumeeyeen waay waayqanuu mu'miniintii way yaqiiniyeen annahu ana alqur'aana qur'aanka kalaamullahi inuu yahay tacaala sareeya bilxaqiiqati uu yahay sidaas way selafka xaqiiqada sifada alle markii loo sugayo maxaa looga sugaa bilxaqiiqati xaqiiqati maxaa la saara majaaz waay idinku waxay leedahiin wax kastaba xaqiiqa ilaahay laba gacmoodoo loo sugaa xaqiiqa yateen laba xindhoodoo leeyahay xaqiiqa intaasuu leeyahay xaqiiqa xaqiiqa xaqiiqa xaqee ka keentana ku leeyihin qaar ka mid ah ahlu bidca intaa ku qoran tahay daxaawi baa ku qoran tahay bilxaqiiqati ujeeda waayqanuu annahu kalaam ullahi tacaala bilxaqiiqati waay laa bilmajaaz hee xaqiiqa ahaan waay majaaz ma aha majaaze ma ahan marka qur-aanka muxuu yahay kalaamullaahi bilxaqiiqa qur'aankan kalaamullaahi miya amas ma aha waxa ku sugan sagaal madhabood culimmada qaar waxay ku dareen mid tobanaad toban madhaba ku jirta toban madhabood sharaxana waa qorayaa ibnu abilcizi sagaalkaba waa qoraa mid tobanaada lagu daraya oo madhabul malaaxidati ah alitixaadiya dheh madhabul itixaadiya ah oo ay dhahayaan wa allaalo wixii dadku ku hadlo xayawaan lagu hadlo kulli ee waa hadal alla le hadal kasto makhluuq haddii ku hadlo waa hadal ilaahay le ilahay le ku hadlay leeyihiin ilan maxay qabaan ayaga makhluuq iyo khaalig hee way isku dhex jireen soo ma hadal kasto hee waa hadalkii ilaahay waaye hadal kasto waa hadalkii ilaahay waaye ilaa uu dhaho ibnu carabi ilaa uu dhahay ibnu carabi alaa kullu qowlin fi lwujuudi kalaamuhu sawaaءun calaynaa nasruhu wa nidaamuhu ilaa uu dhahay ibnu arabi ibnu arabi ilaa uu dhahay ibnu carabi alaa hooyaay kullu qowlin qowl kasta oo fi lwujuudi wujuudka dhexdiis ku sugan kalaamuhu ilahay hadalkiis le waaya sawaaءun waxaa siman calaynaa dusheeni nasruhu midkiisii oo nasriga ah iyo wa nidaamuhu midkiisii oo nadmiga ah isku mid waay haddii qofku nadmi ku dhawaaqo iyo haddii nasri ku dhawaaqo wax walbo lagu dhawaaqo waa hadalkii allah ilaa ay dhaheen kuwaas ugu shar badan ba ayagana kuwaas ayaa ugu sharta badan ashaacirada iyo maaturidiyaduna maxay qabaan kalaamka alleh hee waa maa waa cibaara hee can inafsi soo maha waa nafsaani waay lafdigan waa makhluuq laakiin macnaha alfaada hee makhluuq ma aha taas hadda waxa qabay hee khalafo salafu alashaacira amaa khalafu اlashaacira waxay leeyihiin lafdan wa macnan makhluuq naftirkooda ba qorayaan kutubtoodii intaas aqwaashoose sagaalka meesha kati sharxa ka ka dhaalaco ka fiirso qowlka ugu saxisan waa kan ahlu sunna muxuu yahay kaasa sheegaynaa bes kan ahlu sunna wuxuu yahay he anahu tacaala lam yazal mutakaliman ida shaaa wamataa shaaa wakayfa shaaa wahuwa yatakalamu bisawtin waxarfin waana nawca alkalaami qadiimu wain kaana min afaadihi ma huwa xaadiثun wahuwa alxaqu kaasa saxsan qolka ahlusunna waljamaca waxaa waaye annahu alle tacaala sareeye lam yazal kumuusan zuulin mutakaliman asigoo hadlaayo idaa shaaa goortii uu doono wamataa shaaa goortii idaa shaaa haddii uu doono dheh wamataa shaaa goortii doono wakayfa shaaa sidii doono u hadlaa wa huwa alla yatakalamu waa hadlaya bisawtin iyo wa xarfin ayuu ka hadlaa wa ana nooca alkalaami kalaamka noociisii qadiimun waay nooc ahaan qadiim waay mid hore wain kaana min afraadihi afraadiisii maa huwa maa kiib ha ahaadee huwa isaga xaadiثuna قديم النوع حديث أحادك وإن كان دهبها هذا من أفراده أفراد كلام كلامك أفراد سي ما كيب هذا هو سيغ حديث صدره وهو قولك يا الحق حق أواي وهو قولك يا الحق أحق أه أقوال شكلا أنت كصهرتي وأقوال باطل أواي كل قول سغالك قول قولك أنت صهرتي طبعا هذه لغة ديغو waa baail midkan tobnaad oo kana ayaa sah u ah haddii sagaalka ibnu abilcizi sheegayoon la qabtana sideedka kale waa baail kana sagaalaad oo ah kana lisunaya saxa ah saasuu qaado waa yahay maxaa yeelay alle daatadiisii ma tahay makhluuq maya he kalaamkiisee makhluuqku noqonaya lianna sifata maada tatbacu lmawsuufa haddii asiga daatadiisi aan ahayn makhluuq hee kala sifidiisiina makhluuq ma noqonayo wal kalaamkana mas qur'aanka mas kalaamkana min sifaati illaahi ayuu ka mid yahay laysa huwa qur'aanka bimakhluuqin ma aha mid la abuuray waa la abuuray ay leeyihiin qaar ay leeyihin waa makhluuq saasna ma aha waa qalad saasi sida ka kalaami lbariyati makhluuqa kalaamkiisii oo kale hee makhluuqu ma aha maxaa yeelay makhluuqa siga abhee makhluuqa wa sifatu tatbacu almawsuuf wawe haddii makhluuq iyo asigaba makhluuq yahay kalaamkiisiina waa makhluuq haddii alle makhluuq aan ahayna daatadiisii kalaamkiisina makhluuq ma ahan saaska faman qofkii samica maqlo hu qur'aankii oo fazacama sheego annahu ana alqur'aana kalaamu lbashari waay inuu yahay kalaamu lbashari bani aadam hadalkiisa inuu yahay in sheego markii maqlay kadib haddii inuu yahay qur'aanka kalaamulbashari uu yahay uu sheego faqad kafara ninkaas waa gaaloobay kufrigan kufri awsaaf miya ama kufri lacyaan waay awsaaf way ama lacyaan laabudda min iqaamat alxujati calayh ahlusunna sidaas warkoo faqad kafara waa gaaloobay awsaaf ahaan waay sifadaas qofka ku sifo waa gaaloobay waay laakiin cayn ahaan markii noqoto qofkii saas adig gaala tahay lama dhahayo ilaa bada qaamat xujati markii luu ogo mooyaane waxaa laga yaabaa qaar kamid inay shubha ay haysadaan saas u dhahayan darteed shubha darteed ee makhluuq ay u dhahayaan ayaa dhici karta waqad damma waa dhaleeceeyey hu mankaasi oo saas dhahay allahu all waa dhaleeceeyey wacaaba ilaahay waa ceebeeyey hu mankaasi wa awcada alla wuxuu ugu goondiiyey humankaasi bisaqara saqari inuu galaayo ninkaasi saqari inuu geynaayo oo galaayo ayaa ilaahay ugu goondiiyey waana dhalacaysan yahay ninkaasi maxaa yeelay muxuu beeniyey ilaahay qolkiisii subxaanahu wa tacaala haythu meel oo qaala ilaahay dhahay tacaala sareye sauslii goondigii waay saqara inuu goondiyo oo wacadahu bisaqara la dhahay soo ma waa kaas xayثu meel oo qaala ilahay yidhahday tacaala sare sausleehi mankaasi waxaan gelinayaa saqara naartii saqara la dhahaaye falamaa awcada allaahu ilaahay markii ugu goondiyey bisaqara saqaro liman qof oo qaala dhahay in haadaa maa haadaa kan ma aha ilaa qowlu lbashari mooyaane markii kor muu dhahay faqaal in haadaa ilaa sixirun yu'tar in haadaa ilaa qowlu lbashar sauslihi saqara falamaa awcada allaahu alla markii ugu goondiyey bisaqara saqara bisaqara liman qof ugu goondiyey qaala dhahay in haadaa qur'aanka maba aha ilaa qowlu lbashari mooyaane markii alla ugu goodiyey qofkii saas dhahay naargelinteeda iyo saqar inuu geeyo calimnaa waxaan ogaanay waayqannaa waxaan yaqiininay annahu ana alqur'aana qowlu khaaliqi اlbashari bani aadam allihii abuuray qowlkiisi inuu yahay mooyaane qowl bashar ausun ahayn makhluuq aan ahayn waay walaa yushbihu ma shibahayo qur'aanka qowla albashari bani aadam qowlkiisii ma shibahayo waman wasafa qofkii ku sifeeyo allaha alleh bimacnan macnahaasoo min macaani lbashari bani aadam macaaniyaashiisii sifadiisii ka mid a faqad kafara waa gaaloobay kufr maadaa isagana awsaaf le laa kufr alyaan faman qofkii absara ay ta'ammala u fiirsado waayo faman qofkii absara arko arko maxaa laga wadaa ay ta'ammala fii hada alqowli waay qowlkan lasoo sheegay qofkii hee dhuuxo oo fiirfiiriyo oo ku tadaburo waay ku fikiro ayaa laga wadaa faman qofkii absara oo fiirfiiriyo oo ku fikiro haadaa kan qowlkan lasoo sheegaya hee ictabara waa waantoobaya oo waa cibro qaadanaya oo waa qiyaasanaya waay qiyaaskaasoo ku socona wa can mili qowli lkufaari gaalada qowlkooda miilkiisii xaggiisina inzajara waa canaantooda kufaarta qoolkii ay dhaheen oo maa in haadaa ilaa qowlu lbasharidana waa hee ka canaansamaya oo ma dhahayo waay waa ka canaantoobaya wa can qowli wa can mili qowli lkufaari gaalada qoolkeeda miilkiis xaggiisina insajara waa kuwaan toobaya oo waa ka canaansamaya oo waa ka joogaya ma dhahaya waay wacalima wuxuu ogaanayaa annahu ana alqur'aana qur'aanka bisifaatihi sifaatillaahi dheh alla sifaadiisii inuu yahay laysa huwa qur'aanka aan ahayn kalbashari ka sifaati lbashar ama kalbashari basharka sah ka sifaati lbashar aan la mid ahayn waay saas ayuu ogaanaya waay wاlru'yaةu xaq liahli اljannati allah subana